sidii aad warkaba ku maqliseen ciidamada huwanta ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa la sheegayaa inay maanta qaarkood gudaha u galeen magaalada kismaayo goobjoogayaalaha v o eda u sheegay in ciidamada soomaalida oo wata gaadiidka dagaalka ay gaareen saldhigga bileyska iyo xarunta degmada iyo bare kale oo ku teedsan wadada laamiga ee dhex marta magaalada kismaayo sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirta afayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan xaamud waxayna ugu horreyntii weydiisay goobaha ay ciidamadoodu ka gaareen gudaha magaalada kismaayo
ilaa imika gudaha magaalada warkeeda kuma siin karayo ciidamadu inay dhaqdhaqaaqayaan ilaa saaka waan ognahay laakiin halkay gaadheen ilaa imika waa waxaanan kuu sheegi karayn walaal dadka deegaanka ayaa noo sheegaya in xaafado ka mida magaalada sida aaga faanoole calanley meelo ka mida saldhigga booliiska iyo degmada in lagu arkay ciidamo kuwa dowladda ah marka horeba waxaad ogaataa amisom iyo amisom iyo ciidamada dawladdu way wada socdaan howlgalkoogu meel mida weeyaan meel miduu ujeedaa laakiin farsamadu way badan tahay maanta waan ognahay in gelina magaalada dhexdeeda dadku kuma wada jirin dibaddana waan ka joognay iminka waxaan u malaynayaa shacabka soomaaliyeed sidii ay dawladda soomaaliyeed garatay annaka waxay dawladda soomaaliyeed ay doonto iyo un baan qabanaa laakiin faahfaahis iminka aan ku siin karaya weli ma jirto operationka iyagu kuu socdaa hareertana waan ka joognaa magaalada meelo muhiimana waan ka haynaa kontaroolada laga soo galay magaalada ee waqooyiga iyo dhinaca kale ee galbeedka waxaa la sheegayaa in ciidamada ugu badani ay joogaan halkaasi ee maxaa u diidan maalinkii saddexaad inay gudaha usoo galaan ciidamadan huwanta isisita magaalada si ay u nabdeeyaan dadku waxa ay dareemayaan kacsanaan qaarkood waxaay leeyihiin jawga layskuma hadleyn karo maadaama wax maamula uusan ka jirin meesha wallahi taasi way jirtaa waanan la qabnaa dhibtaasi inay jirto maadaama si ay imika ciidamada soomaaliyeed way galeen sida aad u leedahay waan ognahay inay gudaha ku jiraan hawsha inta horena waxaan u malaynayaa xaaladu siday tahay iyaka iyaa loo gartay inay qabtaan waa tahay ma ku sii jirayaan magaalada mase waxaa jira bara cayiman oo ay tegi doonaan ciidamada kolley bara cayiman oo tegi doonaan baa jira waxaana igaga haboon faahfaahista arrintaas afhayeenka ciidamada dawladda federaalk ee soomaaliyeed waa tahay dekada iyo airboortka magaalada kismaayo waxaa jira warar kaloo sheegaya in dekada lagu arkayey labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamo jooga oo kuwa amisom loo badinaya inay yihiin kuwaasoo maraakiib iyo doonyo ku yimid maxaad kala socotaa arrintaas waxaa hubaala ciidamada amisom meelo ay adkeeyeen oo jecel yihiin inay gacantooda si rasmiya u gasho oyna xaasiliyaan nabadeedteeda way jirtaa hadday dikada badda laga soo galayo tahay iyo hadday dikada maxaa leerahaa dayuuraduhu degayaan hadday tahay meelo muhiima jidad muhiima way jirtaa faahfaahis imika welise maxaa leerahaa iguma haboona inaan bixiyo waa tahay ee qorshe ahaan adigu waxaa tahay afhayeenkii amisom ciidamada amisom ee dalalka afrika ka yimid gaar ahaan kuwa soomaaliya ee kuwa imaanaya ee gobolka jubbada hoose maxaa uga qorshaysan ee xasilinta magaalada arrimaha maamulka haddii waxyaabahaasi durbaba la isku soo qaaday maadaama gacanta ay magaalada ugu soo dhacday haatan walaal waxaa hubaala ciidamada amisom iyo kuwa dawladda soomaaliyeed waxaa xakuma niman civiiliana xakuma sida dawladda siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maanta lasoo doortay ciidamada amisonna hogaankooga dee waxaa haysta african union oo amara khaasa soo siisa marka horena waxaa laga soo tashadaa intaanan la qaban xeelad militariintana meel lagu qaban maxaa ka dambeyn doonaa marka meel la qabto nidaam bay iska leedahay qorshahaasina marka hore waa lasoo galaa haddii sida meelaha barkood marka la qabto booliska ciidamada soomaaliyeed gacanta laga rido iyo haddii farsamooyin kaloo sida niman siyaasada ay soo garatay oo la oranayo halkaasay aaba ka yihiin iyo halkaasay maamuli doonaan dharcaynkaasoo kaloo kumeel gaada waa lagu soo talagalaa waana jiraan afrikaas ugu dambeyntii goormaa guud ahaan magaalada ilan magaaladu ay ballaaran tahay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda iyo dhinaca kale raaskambooni ee isgarabsanaya ay gelayaan anigoo waa goortaa oran waxa noocad magaaladani waxay u baahan tahay xubbi badan bay u baahan tahay fiiro badan ina ummadda nabadgelyadooda laga fiirsado dhibaato badan oo ina laga badbaadsho la jecel yahay annaku maadaama aan soomaalida shacabkeeda u shaqaynayno oo waxaan jecelnahay iyakana inaan kala kaashano shacabka halkaa joogay ina lagala tashado wixii jiraba ina loo qabto ay doonayaan afhayeenka ciidamada amisom cornel cali aadan xaamid oo u warramayay wariyahayaga sahra cabdi axmed